baxniintii cutubka shan iyo tobnaad markaasaa muuse iyo reer binu israa'iil waxay rabbiga ugu gabyeen gabaygan oo intay qaadeen bay yidhaahdeen anigu rabbiga waan u gabyi doonaa waayo ammaan buu ku guulaystay faraskii iyo kii fuushanaaba wuxuu ku tuuray badda rabbigu waa xooggayga iyo gabaygayga oo isagu wuxuu noqday badbaadadayda kanu waa ilaahay oo anigu waan ammaani doonaa isaga waa ilaahii aabbahay anigu waan sarraysiin doonaa rabbigu waa dagaalyahan magiciisuna waa rabbi wuxuu fircoon gaadhi fardoodkiisii iyo ciidankiisii ku tuuray badda dhexdeeda oo saraakiishiisii la doortay waxay tiimbadeen badda cas dhexdeeda oo waxaa iyagii qariyey moolkii oo moolkay dhex tiimbadeen sidii dhagax oo kale rabbi ow gacantaada midig xoog bay ammaan ku leedahay rabbi ow gacantaada midig cadowga way burburisaa oo mudnaantaada weynaanteeda ayaad ku jebisaa kuwa adiga kugu kaca oo waxaad soo dirtaa cadhadaada kolkaasay iyaga u gubtaa sidii jirrido yaryar oo jajaba oo neeftii sankaaga aawadeed ayaa biyihii isdul rasaysmeen daadkiina kor buu u kacay sidii taallo moolkiina wuxuu ku adkaaday badda dhexdeeda oo cadowgii wuxuu yidhi anigu waan eryan doonaa anigu waan gaadhi doonaa boolida waan kala qaybin doonaa oo damacaygu waa ka dhergi doonaa iyaga oo seeftaydaan galka kala bixi doonaa gacantayduna way baabi'in doontaa iyaga adigu dabayshaadii baad ku afuuftay oo baddii baa qarisay iyagii oo sidii laxaamad oo kale ayay u dhex tiimbadeen biyihii xoogga badnaa rabbi ow adiga balyaha kula mid ah ilaahyada dhexdooda balyaha adiga kula mid ah oo quduusnimadaada ammaan ku leh oo ammaantiisa laga cabsadaa oo cajaa'ibiyo sameeya adigu gacantaadii midig baad soo fidisay markaasaa dhulku liqay iyagii oo raxmaddaadaad ku soo horkacday dadkii aad soo madax furatay oo waxaad iyagii ku soo horkacday xooggaaga waxaadna u soo waday rugtaada quduuska oo cadowgii baa maqlay wayna gariireen kuwii falastiin degganaa waxay noqdeen sidii dumar foolqabatay markaasay ugaasyadii reer edom yaabeen raggii xoogga weynaa oo mo'aabna gariir baa qabtay dadkii kancaan degganaa oo dhammuna way dhalaaleen oo cabsi iyo naxdin baa ku dhacay iyagii oo gacantaada weynaanteeda aawadeed ayay sidii dhagax oo kale u aamuseen ilaa ay dadkaagu gudbeen rabbiow ilaa ay dadkii aad soo iibsatay gudbeen iyaga gudahaad soo gelin doontaa oo waxaad ku beeri doontaa buurta dhaxalkaaga taasoo ah meesha aad u samaysay inaad degganaatid rabbiyow waana meesha quduuska ah oo gacmahaagu diyaariyeen rabbigu boqor buu ahaan doonaa weligiis iyo weligiisba waayo fircoon fardihiisii waxay badda la galeen gaadhi fardoodkiisii iyo fardooladiisii oo rabbigu biyihii badda ayuu dushooda ku soo celiyey laakiinse reer binu israa'iil waxay ku socdeen dhul engegan oo badda dhexdeeda markaasaa maryam oo nebiyad ahayd haaruunna walaashiis ahayd ayaa waxay gacanteeda ku qaadatay daf kolkaasaa dumarkii oo dhammu ka daba yaaceen iyagoo ciyaaraya oo dafaf wata markaasaa maryam waxay ugu celisay iyagii war rabbiga u gabya waayo ammaan buu ku guulaystay oo faraskii iyo kii fuushanaaba wuxuu ku tuuray badda markaasaa muuse reer binu israa'iil hore uga sii kaxeeyey badda cas oo waxay tageen cidlada shuur la yidhaahdo oo waxay cidlada ku dhex soconayeen saddex maalmood oo biyana ma ay helin oo markii ay yimaadeen maaraah way cabbi kari waayeen biyihii maaraah waayo way qadhaadhaayeen oo sidaas daraaddeed magaceedii waxaa loo bixiyey maaraah markaasay dadkii muuse u gunuunaceen oo waxay yidhaahdeen bal maxaanu cabnaa kolkaasuu rabbiga u qayshaday oo rabbigu wuxuu tusay geed geedkiina wuxuu ku dhex tuuray biyihii markaasaa biyihii macaan noqdeen oo meeshaas buu wuxuu ugu sameeyey qaynuun iyo amar oo meeshaas buu ku tijaabiyey iyagii oo wuxuu ku yidhi haddaad aad u dhegaysatid rabbiga ilaahaaga codkiisa oo aad samaysid wixii ku hagaagsan indhihiisa hortooda oo aad dhegta u dhigtid amarradiisa oo aad dhowrtid qaynuunadiisa oo dhan dee markaas anigu kugu ridi maayo cuduradii aan masriyiinta ku riday midnaba waayo anigu waxaan ahay rabbiga ku bogsiiya markaasay waxay yimaadeen meel la yidhaahdo eelim oo meeshaas waxaa ku yiil laba iyo toban ilood oo biyaah iyo toddoba geed oo timir ah oo halkaasay degeen biyaha agtooda